cabdixakiin maxamed cali oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Beledweyne islamarkaana ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qabo ayaa waxaa soo wajahday xaalad caafimaad darro wuxuuna ka xanuunsan yahay indhaha kadib markii ajo ka soo gaartay dhowr sano ka hor raadiyo beerla ayuu ugu warramay xaaladiisa caafimaad iyo dhibaatada ka haysato indhaha aragga naafaka ama indhaha
ilaa meeqa sano ayaad naafo tahay walaal waxaan dhalahay labaatan sana aan dhalahay may walaal kuma dhalan indhaha waan qabay ilaa sideed toban sana camal indhaha waan qabay aragga fog ay dhibaayay marka waxaan jeclahay markaa arkay inaan soo dhawaysto oo aan soo dhawaado oo wax ku soo dhawaado aan jeclaa jira saasaa wax ku arki jira may hadda waxba ma arko waa mugdi waa indhahi waxba kama arko dhakhtar waa tegay ilaa markii igu horeysay hargeysa mar aan tegay ha igu dheereed waxa lagama qaban karna inay igu dheheen maxaa codsan lahayd maadaama aad tahay qof aragga naafa ka ah waxaan codsan lahaa in lay musaacadeeyo wixii dadka intii wax igu tari karta inay wax ii taraan aan codsan lahay waana waa saas waay may hadda wax xanuun iguma haya alxamdulilah waxyaa marmar waxaan ka dareemaa markaan aad wax u fiiriya camal inay ilin iga imaanaysa camal aan ka dareemaa may waxba ma soco karo sida xaqiiqada hadda waa ka wiilkan gacanta iga haayo adeerkiisa ah haa dhakhtar waan u baahana jeekan inaan marsiyo waa u baahana waxyaabo hadda fiirada dheer markaan fiiriyo kale way xanuunayaan way isdara waxbay iska rabaan in dhakhtar way u baahan yihiin mar hore ay ahayd markaasaan dhakhtar waa tegin kule kadib oo dhan ma ars arkin dhakhtar iyo waxa aan ku tagaa marka waa u baahana haddaa helayo waana codsan lahaa cabdixakiin maxamed cali ayaa muddadii labaatanka sano aheyd uu ka xanuunsanaa aragga wuxuu tagay isbitaallo badan oo ku yaala magaalada beledweyne iyo kuwo kale oo ku yaalo qaybo ka mid a dalka kuwaasi oo u sheegay inuu u baahan yahay qarash lagu daaweeyo